haddii aynu gudagolno qodobadaan idinkugu haynana qabqabashada dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya ee magaalada laascanood ayaa socota iyadoo gashay maalinkii saddexaad inkastoo xawliga ay ku socoto uu gaabis ku yimid marka loo eego labadii maalmood ee lasoo dhaafay sida ay wax u socdeen mas-uuliyiinta amniga somalilan oo la hadlay warbaahinta dowladda somalilan ayaa difaacay tallaabooyinkaasi warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol magaalada laascanood oo maalinkii saddexaad waxaa ka socda tarxiil ciidamada ammaanka ee somalilan ay ku samaynayaan dad ka soo jeeda koonfurta soomaaliya dadkan ayaa maanta waxa ay aan tiradooda kuwa aada u yar iyadoo la geenaya garoonka cabdi bilaa cabdi ee magaalada laascanood ku yaala boqolaal qof ayaa ciidamadaasi ay ka qaadeen magaalada laascanood waxaana jira iyagoo qoysas iskood oga tegay magaalada laascanood kuwaasoo gaadiid kiraystay aadayna magaalooyinka garowe iyo gaalkacyo taliyaha guud ciidanka booliiska somalilan maxamed aadan sakadhi oo waraysi siiyey telefishinka somalilan ayaa ka hadlay howlgalkan ay ka wadaan magaalada laascanood arrin ku saabsan amniga jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan gobolka sool magaalada laascaanood waxaa jirtay muddo imika laga joogo tobaniyo sannadood magaalada laascaanood waxaa ka dhici jiray dilal qorshaysan oo aan ka dhicin dalka intiisa kale taas oo u eegeed ama ahayd mashruucan ka socda soomaaliya oo somalilan ka nabad qabto annagoo amniga u xil saaran waxaanu go'aansanay inaanu suulinno annagoo ilaahay la kaashanayna inaanu ka suulinno kansarkaa ee gobolka sool dhex fadhiya gaar ahaan magaalada laascaanood ee raggii haldoorka ahaa iyo hablihii haldoorka ahaa ee magaalada u dhashay ama somalilan dhammaanba ka koobnaa cid kastaba ha ahaadaane laynaya inaanu ka suulinno ayaanu go'aansannay laascaanoodna noqoto insha allah way noqonne amnigeedu amniga caasimadaha kale ama magaalooyinka kale somalilan oo kale taliyaha ciidanka booliiska ee somalilan ayaa sidoo kale sheegay wixii aan reer somalilan ahayn ay magaalada ka saari doonaan iyo guud ahaan dalka waa sida uu hadalka u dhigee sidoo kale waxa uu jawaabay dad kala duwan oo ka hadlay raafkii ka dhacay magaalada laascanood waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer somalilan ahayn si aanu gunta u gaadhno amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan taa markaanu qaadnay tallaabadaa dad badan ayaa hadlay dad badan oo shaqo u taalla aan ahayn baa maaragtay fikrado kale kana ka bixiyey waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda soomaaliya kow ka tahay amniga dalkayaga annagaa ka mas-uula ilaahay baa ka mas-uula annagaana ka mas-uula cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto waxaan leeyahy qolooyinka qaylqaylinaya magaalooyinkiina u taliya caasimadiina u taliya mashruuca xamar ka socda ka socda laascaanood kama socon karo taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu difaacay qaabkii loo raray dadkaasi kuwaasoo dad fara badan ay ka falceliyeen qaabkii looga tarxiilay dadweynihii ka soo jeeday koonfurta waddanka soomaaliya magaalada laascaanood si asluubi ku jirto ayaa dadkaa loo raray gabadhaa loo kareeyey waa la ururiyey cuntaa la siiyey biyaa la siiyey waa la tira koobay sidaasaa dalkoodii lagu qabatiyey dadka reer laascaanoodna aad iyo aad baan u hambalyaynaynaa madaxda gobolka aad baan u hambalyaynaynaa codsigana markii hore iyagaa keenay markii dambena way iskaaga garab taageen shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood